dariska kan loogu talagalay inuu caawa baxo waxa weeyaan halista ku jirta taxdiidi nasal ama joojinta la joojiyo dhalmada ma garan karo wakhtigu siduu u deeqi doono laakiin marka hore kolley waxaan ku tala galay inaan afar qaybood u qaybiyo qayb ka warramaysa taariikhda taxdiidi nasalka uu soo maray iyo halkuu maanta joogo iyo qayb ka warramaysa mawaaqifta culammada ama dhaqaale ama tib ama islaamigii ay ka taagan yihiin iyo qayb ka warramaysa aragtida islaamiga ee dhalmadaba ku saabsaysan haddii aan horaysiiyo qeybta koowaad oo taariikhda taxdiidu nasalka ama ilmaha la dilayo amase la joojinayo waa taariikh guuna oo bulshooyin badan oo hore isticmaali jireen asbaabo kala gedisanna lahayd ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa isagoo laga warramayo jaahiliyadii carbeed iyo waxay samayn jireen walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narsuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khita'an kabiira ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa inay nimankaasi carruurta u dili jireen cabsi ay ka qabaan faqri oo carruur la layn jiray iyadoo laga warwarsan yahay qadiyad dhaqaale waxaa kaloo qur-aanku inooga warramayaa caadaad kaloo jaahiliya in loo samayn jiray oo ay ka mid ahayd discrimination ragga iyo dumarka la kala soocayo oo markaa jinsiga ragga ana la jeclaa ka dumarka ana la necbaa dabeetana dumarkaasi la xabaalnololin jiray amase la dili jiray waa ka ilaahay qur-aanku tilmaamaya waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala mid iyaga ka mida haddii loogu bushaareeyo haweeney ama gabadh baa kuu dhalatay la yidhaahdo dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim wuxuu ahaadaa mid weji doorsoomaada oo madoobaada oo cadhadiisa qarsada oo yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih dadka ka dhuundhuunta wixii foosha xumaaya loogu bushaareeyey daraaddeed arrinkiisuna wuxuu kala taagnaa markaa ayumsikuhu calaa huun am yadusuhu fi turaab ma isagoo ceebaysanoo liito oo yuu iska koriyaa una uu iska hayaa mise way iska xabaal nololiyaayo iyadoo nool intuu qaadaa buu god ku ridaa waida almaw-uudatu su'ilat marka ilaahay tilmaamaya marka waxay samayn jireen inta hablaha la qaado qof ilmuhu markuu dhasho ee la ogaado inan iyaga inantuu yahay hadduu inan noqdo inta la qaadaba god loo qodi jiro iyadoo noolba inta lagu rido lagu aasi jiray waa dariiqo jaahiliyadii hore ay mari jirtay qaababkii waagaa jiri jiray ee dhalmada loo joojin jiray waxaa ka mid ahaa tabatul iyadoo la dhufaano oo la dabaqaadka ay u arkayaan inay hooseeyaan iyo wixii la mid ah dhasha laga joojiyo la dhufaano oo khadamka iyo cabiidda iyo inta ugu badan ee noocaasi way dhufaanaan jireen yacni maadaama uu ninku addoon yahoo la addoonsanayo si uu shaqadiisaasi ugu hagar baxo aanu dumar iyo waxaasi u hawaysan sida geelaba ama xoola ama xiniyaa looga saaro amba xiniyaa laga saari jiray dabeetana nin dhufaanan buu ahaan jiray isagoo dhufaanan buu markaa wixii shaqo kale looga baahan yahay uu qaban jiray mararka qaarkoodna baqaha laga qabo wasaa'il bidaa iyo aan wax badan anfacaynin ayaa la isticmaalayay taariikhdan dambe mucaasirka ah haddaynu isaga soo gudubno oo iskaga nimaadno taarikhdaa hore wax badan runtii laga warrami karo laakiin taarikhda mucaasirka ah haddaynu isaga soo guurno kama foga asbaabahaasi wixii dhasha loo joojiyey ama carruurta loo xabaalnololinayay masalan alkhawf min alfaqrigaas qof qof ahaana iyadoo uu ka baqayaan inay faqriyaan bay dhasha iska joojiyaan duwal ahaana iyadoo laga cabsi qabo in la faqriyo ayaa la joojiyaa waxaynu odhan karnaa waa madhab diiniya oo falsafa iqtisaadiyana leh madhabka kan ee qarnigii siddeed iyo tobnaad baan filayaa seventeen ninety eightkii ayuu nin wadaadna ah wadaad kiristan ah dhaqaalayahanna ahaa oo thomas maltos la odhan jiray oo ingiriis ahaa waa qisiis markiisa hore wadaad kiniisadeed isla markaana waa nin dhaqaalayahana buu ahaa ayaa afkaar ku soo bandhigay majallad waagaa soo bixi jirtay oo ayuu afkaar ku soo bandhigay cinwaana tasaayud الsukan wa ta'hiirihi fi taqadumi اlmujtamaci fi اlmustaqbal tiro badnida dadka iyo korarhka bini aadamka iyo mustaqbalka sidii u raadayn doono wadaadkaasi aragtidiisi waxay sheegaysay dhulku buu leeyay iyo waxa ku jira iyo daaqadiis iyo waxoo dhamme waa wax kooban oo xadidan oo isagu ma korayo amase wax soo saarkiisu waa ariiqa tawaaliya waxay idhaahdaan waa ariiqada xisaabtu u socdaa one two three ama buu leeyahay dhasha bini aadamku waa ariiqa handasiya ama power of something yacni one two four eight saasuu u soconaysaa buu leeyahy taa macnaheedu waxa weeyaan buu leeyahy hadday sidan kusii socoto dhulku dadkaba kuma fillaanayo warsaaqdaa cidhiidhi gelaysa oo bini aadamkaa islaynaya marka intii bini aadamku islayn lahaa hala kontaroolo dhasha buu isagu leeyahy laakiin qaabku isagu dhasha u kontaroolaya waa qaabkii u isagu madhabkiisa diiniga rumaysnaa oo ahaa alcusuuba raahibnimo in la sameeyo guurka la iska daayo raggu ha adkaysta buu leeyahy dumarkuba guurka ama ha la joojiyo ama mar dambe ha la guursado afartan iyo konton iyo meelaha marka la gaadho ha noqoto wakhtiga la guursanaya haddii laga maarmi waayo haddii laga maarmana raahibba ha la yska noqdooo guurka ha la joojiyo isagu markaasi fikraddaasi ku dhawaaqayay waxaa kaloo fikraddiisa ka mid ahayd oo uu soo bandhigay dagaalada gaajada kawaarista dabeeciga ah ee maxaa la yidhaahdaa yacni waxaan mashkilaad dunida ka dhacee daadad iyo duufaano iyo dhulgariiro iyo dhullago iyo waxaasoo dhan waa ilaahay naxariistiisa buu rumaysnaa le waa naxariisoo dadkaa la kala yaraynaya haddii kale meesha kuma fillaateen marka waxaa arkaysaana dhacayaan buu leeyay waa naxariis ilaahay naxariisanayo dadkaa lagu kala yaraynayaa buu leeyay ee dee waa wax lagu ducaystaba markaasay noqonaysaayo naxariisa fikraddan markuu isagu ku dhawaaqay dad badan oo maadiyiinaya wax la noocaba qaatay waa la faafiyey dhaqaalayahanaa qaatay inkastoo markii dambe si xun loo radiyey laakiin waaga hore waa la faafiyey ninkani fikradda waagu ku dhawaaqaya waxay yidhahdaan dunida dadka ku noole hal hal bilyan buu ahaa laakiin waaqaca beeninaya bay leeyihiin oo wuxuu lahaa waa madhanaysaa iyadoo lix bilyana maanta ayay waxay leeyihiin taqriirka united nationku soo saareen intaajka maanta yaalla maaha waxa kaydsan wax soo saarka maanta dunidu ay leedahay bay leeyihiin waxay ku filan tahay koob iyo toban bilyan bay leeyihiin maanta lix bilyan baa ku nool laakiin wax soo saarku wuxuu ku filan yahay koob iyo toban bilyan oo daa gaajadan iyo baktigan iyo dadkan baaba'aya waa maxay waxay leeyihiin suui tawsiic nidaamka ijtimaaciga ama duwaliga sida uu jiro baa dhibtu ka taagan tahay sidaasi daraaddeed ayaa waxaa jira buu tilmaamayaan oo dhibtu ay ka timi ee qaabka wax loo qaybsaday oo waxaa la tilmaamaya harwada ama hantida dunida kor taalla boqolkiiba siddeetan in dadka dunida ka yar boqolkiiba labaatan baa gacanta ku haysta bay leeyihin duwalkii iyo dadkii gacanta ugu jirta waa in boqolkiiba labaatan ka yar boqolkiiba labaatankaasina boqolkiiba labaatankaasi oo min aqna akhniyaai ilcaalam ah waxay haystaan bay leeyihin caa'idaadka dunidaba ka soo baxa boqolkiiba saddex iyo siddeetan baa gacantooda ku jira baynamaa labaatanka ugu faqrisan duniduna one point four bay haystaan yani labaatanka ugu qarisan ee eighty three percent ayay haystaan caa'idaadka dunida labaatanka ugu faqiirsan marka laysku wada darana waxay haystaan maxay one point four saasi daraaddeed waxay leeyihin maanta waxaa laga yaabaa in dunida la leeyahay afartan kun oo qofbaa yowmiyan u dhinta bay leeyihin ama gaajo ama gaajo xanuunno ka ratibmay oo suu taqdiya iyo wixii la noocaa mal nutrition iyo wixii la noocaa laakiin waa ka roger jarudi buuggiisa la yidhahdo alcaalam fi sibaaq naxw alhaawiya le tartanka dunidu ay ugu jirto baaba ah buugga la yidhaahduu qoray oo uu leeyahay xagga haawiyada baaba-a loo tartamaya waxa uu tilmaamayaa duwalka waaweynee haniga ee siyaasiyan iyo iclaamiyanba dunida saytareeyey xagga siyaasadda iyo xagga iclaamkaba dunida ka saytareeyey ayaa abuuray buu leeyahay gaajada tan dunida taalla oo iyaga ayaa sameeyey bataaladan iyo shaqola-aantan iyo gaajadan dunida taalla daynta tirada badan le ay ku qasbeen ama ay siiyeene dabeetana ay ilaa hadda ku maalayaan dunida saddexaad marka loo eego calaa kulli xaal taarikh ahaan waxaynu leenahay ninkaas baa fikradda tan soo bilaabay thomas maltos la yidhaahdo dabeetana way faaftay thomas maltos isagu qaab buu u fakarayay laakiin isla qarnigiina soo dhaafay waxaa soo maray madhab cunsuri ah oo isna ku dhawaaqayay dadka in la yareeyo madhab cunsuriya oo yurub dhulal badanoo ka mida ka soo qayb galay oo sheegaya isaguna dadka in la yareeyo madhabkaasi wuxuu roonaa bini aadamku inaanu sinnayn inuu kala sarreeyo marka waxay leeyihiin tabaqadda bulshada culayska ku ah waxtar fiicanna aan lahayni iyada ha la dilo oo ha dhimato waa madhabku hitler qaatay oo ah dad badan buu xaaqaya isagoo arkaya jinsiga aariga ah inuu jinsi sarreeye yahay dadyaw badan oo yuhuudda ka mid ahayd oo sigonorska jiska kuwan la yidhahda ay ka mid yihiin oo ninka madoobi uu ka mid yahay oo ay ka mid yihiin johava witness kuwii madhabkaasi haystay oo kooxdaasoo dhan dil buu ku qaaday ama waa la maydhinayo waa la laynayay waxaa kaloo la nooc aha yurubta kale lafteedu qaybo badanoo ka mida waxay qaateen mas'alada ah dadkii dowladda culays ku ah dhasha ha laga ilaaliyo bay yidhahdeen markaa dadka ama xanuunka qaba ama handicabka ee waxu yaro dhiman yihiin ama waxaasoo dhan dowladdaa mudi jirta iyadoo aan loo sheegin tallaalada madhalaysnimadaa loogu dari jiray tallaalada la siiyo oo waxay odhan jireen rayskani inay faafaan maaha saas daraaddeed waa in halkooda lagu joogo dhowaan bay isku haysteen malafyadoodii inta lasoo saaray foodhiyadii iyo kontonadii iyo wixii duwalku samayn jireen ayaa hadda baarlamaanadooda oo isku hayaan wixii waxaan sameeyey maxaa laga yeelaya ah dadka badh in la tallaalo inaanay waxba dhalin waana madhab cunsuriya oo ka jiri jiray yurub gudaheeda qaybo ka mid ah oo dee afkaartii survival of the fitnesski iyo wixii baa dadku qaateen markaa waxa liito o dhan in laga takhalluso waxaa kaloo soo kordhay iyana wakhtiyada dambe madhab isaguna odhanaya nadariya alamni alqawmi duwalka waaweyn qaybo ka mid ah waxay u arkaan ilmaha afrika ku dhalanaya ama ilmaha dhulkaasi ku dhalanaya inuu dhib ku yahay dhaqaalaha ama amniga khadaa'iga ama amniga qawmiga ee waddanno waaweyn oo dunida ka jira ay jiraan saasi daraaddeed bay siyaasaadkooda waxay ku dejiyeen maadaama inagu dhasheennii badan weydo aynu kori weynay kuwaasi hadday soo tiro bataan waa balaaye ha la joojiyo dabeetana taxdiidu nasal sharikaadka ugu caansan ee waaweyn oo ka mida reer galbeedka ka qayb qaatay markaa latin america dhufaanideedii brazil iyo waxaasi oo dhan in dumarka la dhufaano amase laga joojiyo dhasha afrika iyo dunida saddexaad in lagu faafiyo madhabka taxdiidu nasal ilmaha in la joojiyo iyagoo u arkaya amni qawmigooda inuu ka mid yahay markaan masaladan tilmaamayno waa masaa'il runtii aada u cajiiba oo ilaa xad madaxweynayaal ay ka hadleen rag ahaan jiray yurub madaxweynayaasheedii qaar ka mid ah iyo aqoon-yahano badan oo maraykan ka tirsan iyo kuwo kaleba ay ka hadlayeen oo ay soo bandhigayaan inaanay u cuntamin bulshada ay markaasi u arkayeen inuu amni qowmigoodaba uu wax ku yahay inuu dhib ku yahay amni qowmigooda markaa loo baahanya in laga takhalluso taxdiidu nasalkan waxyaabihii hirgeliya waxaa ka mid oo kale ataharub min almas-uuliya bulsho dambe oo loo tarengareeyey inaanay mas-uuliyad qaadin iyaga waa lasoo rabeeyey oo bulshadaa hanti gelisay oo lacag gelisay oo xoog gelisay waxay ahayd inaad bulshada adiguna inteedii celiso oo in leegaadna aad tarbiyayso adba waa lagu soo koriyey in bulshadu hantidiisii isagay geliso resourcekii dalka ah isna inuu dalka resource u noqdo oo kuwa dambe uu tarbiyayo laakiin iyagoo mas-uuliyaddaa ka cararaya ilmo koristii iyo dhibtii iyo buuqii iyo qayladii iyo waxaa ay waxay qaateen in la joojiyo dhasha iyo wixii la nooca waxaa la mid a qoladan haysata falsafadan ibaqoriga ee ah maxay yidhaahdaan be happy and merry ama enjoy your life oo ah inaad iska uun boodboodo waa falsafat alladda watamatuc bay yidhaahdaan inuu qofku hala raaxaysto laakiin dhashan iyo waxa kale raaxaday hortaagan yihiin ha laga daayo hala raaxaysto macnaheedu markaa waxa weeyaan rag iyo dumarka ha la isku sii daayo aana hala tijaabiyo in dumarku inaanay waxba dhalin marka inta ugu badanee enjoyment ee la samayn karo ha la sameeyo dumarkuna ha sameeyaan ragguna ha sameeyaan waa falsafa falsafaadka galbeedka yaalla ka mid a waxyaabaha keenay dhashan in la yareeyo ama la joojiyo waxaa ka mid ah aragtiyaha ku saabsiisnaa xoraynta dumarka ay sheegeen feminist groupka oo u arkayay inaanay wada socon karin ilmo dhalista iyo ragiska celintu oo ilmo dhalkani inuu yahay waxaa hor taagan in rag la yska celiyaa markaasi maamulka loo geli karo dowladda looga qayb noqon karo wasiirro loo noqon karo baarlamaan loo geli karo dee waa loolan nololeed loolanka nololeed si aynu uga qayb qaadanna bay leeyihin waa in la joojiyaa dhashan iyo waxa kan ina mashquulinaya taasi waxay ka dhigtay in loo tusiyaba gabadha shaqada gurigu inay addoonnimo tahay xorriyaddu inay tahay inay warshadda ka shaqayso inay taksiga wado inay dayaaradda kaxayso inay wasiirad noqoto inay halkaa booddaa inay shaqada rasmigaa tahay ama human being iyo koristii inay tahay wax liita waana aragti runtii la dabagediyey waayo resourceka bini aadamku uu haystay ugu ballaadhan waa bini aadam waxa ugu weynee waddan uu leeyahay waa ilmaha la dhalee la korinayo la kobcinayo mustaqbalka loo wado laakiin waxaa loo tusiyey in computer ama product warshadeedoo lasoo saaro ama wax la midi injineerku wuxuu qabto hooyadu waxay qabataaba mujtamacana uga fiican kana qiimo badan akhriya adduunba injineerku biruu isku xidhxidha laakiin hooyada ilaahay uurkeeda bini aadan baa isku xidhxidha insaan bay soo saartaa idan warshad dad soo saaraysa iyo warshad bira soo saaraysa marnaba isku qiimo maaha laakiin waxaa laga dhigay inay xabsi tahay gabadha nolosheedii laga dhigay kijada iyo sariirta dhexdeeda inay intaa wareegto jasajeel inay tahay un waa qof brisan ku jira oo u baahan in xabsiga laga jebiyo oo xaggeeba xorriyaddu taalla waa diskoteega iyo intii la mid ah waxaa kaloo afkaarta tan faafiyey iyaduna nuduma maceeshada ama qaab nololeedka reer galbeedka gaar ahaan industrial revolutionkii markii uu dhacay wixii ka dambeeyey waxaa abuurmay mujtamac cusub oo qaab cusub u fakeraya oo qaab cusub u dhisan oo dabeetana nimankii kabitaliiska ahaa ay dadka mushaharada yareeyeen wax badan yareeyeen suurtoobi weyday ninka iyo gabadhu in ay midna guriga joogo midna shaqeeyo kaliftay inay labaduba shaqeeyaan dabeetana la fudaydsaday dadki iyagoo rababa inay ilmo dhalaan haddana nolosha cidhiidhigeedii qaar badan intuu ka hor yimi ay isku dayeen inay yareeyaan carruurta dhalistooda waa falsafo iyana taalla galbeedka waxa yaalla ah waxaa kaloo ka mid a iyada lafteedu asbaab caafimaad oo environmentkan bedelmay cunooyinkan xunxun fawdada tan dhacday waxaan tirada badan lee yimi wuxuu sababay fertilitygii dadku inuu hoos u dhaco waxbaba la dhali kari waayo galbeedka waxaa caana inamo iyo habloo labaatan jiroo xoog waaweynay inaan waxba laga soo hoos jiidayn inaan waxba dhali karin wax kastoo ay sameeyaan oo weliba bersentka fertilitygoodu uu ugu hooseeyo dunida ama aada uu liito waxaa dadku in badan isweydiinayaan mowqifka islaamiga arrimaha kan xaggu ka taagan yihi waxaan jeclay intaanan mawaaqifta islaamiga ka warramin inaan natiijaday dhashay ka warramo waayo waxa ka dhow inaan nusuusta iyo qur-aanka akhriyo waxa ka dhow tajribadii bini aadam baa lagu qaaday waxay dhashay inaan akhriyo oo mabda'a ilaahay iyo mabda'a bini aadamku waxay ku kala gedisan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy walaqad karamnaa bani aadama bani aadamka waa karaamayna karaamadiisa waxaa ka mid a markaa in ilaahay uu usoo dejiyo manhajka hagaya noloshiisa ee uu ku dhaqmayo ama bini aadamku wuu diiday kaa maxaa xala markaa wuxuu aqbalay in dadka laga dhigo jiirka wax lagu mudo yani iminka medhisinka markaynu la rabo daawo inay wax tarayso xayawaan iyo jiir iyo waxbaa lagu mudaa dabeetana natiijadaa la ogaadaa intuu wax tar leeyay intuu wax dhibayo intuu sun yahay muddo tajribadaasi markay socotaa buu yimaadaa maxay caalamka bini aadamka dawooyinku yimaadaa wixii kale tichnicala laabka muddo lagu wadaa markuu yimaado production timeka ama waxani wax midho dhala markuu noqdo ayuu yimaadaa suuqa caadiga ah amaa mabaadi'da siyaasiga dhaqaalaha kan looma hayo meel lagu tijaabiyo xayawaan laguma tijaabin karo saasi daraaddeed bini aadamkaa laga dhigay jiirka lagu tijaabiyo yani falsafa la keeno jiirarka loo haya waa adiga iyo inta lamida un yani bashar baa lagu tijaabiyaa marka toddobaatan sannadood lagu wadaa baa la dhahaa socon mayso shuuciyadda imsaa lagu waday dadka seven years kadib baa waxaa la yidhi war maaha mabda' dad qaadan karay waxaan uga jeedaa inaan nataa'ijtii waxaan ka dhalatay aan tilmaamaabaa ka fudud inaan nusuus badan akhriyo waddannadaasi natiijadii ka dhalatay waxay noqotay bay yidhaahdaan markii dhasha la joojiyay asuluubadan iyadoo casrigaa la isticmaalayo alfawda aljinsiya wa cadami alxayaa bay yidhahdeen fawdadan jinsiga ah ama qadiyadda tan sagaska ku saabsan ee fawdada noqotay iyo xayaagii ama xishoodka lumay oo waxaa ka ratibmay uu noqday bay leeyihiin furitaan tiro badan raggii iyo dumarkii isqabay oo iskhiyaameeyey guryihiioo degi waayey caruurtiioo luntay dalaaqiioo tiro batay all distingis waxay natiijo u yihiin baa la leeyahay dhashan la joojiyey iyo xubuubtan la isticmaalay iyo waxa kan suuqa la soo geliyay waxaa ka dhashay bay leeyihiin in markii dhashu joogsatay dumarkii iyo raggii bay ku dhiiradeen marka aynay suuqa iska geli karaan waayo wax dambe oo mas-uuliyada uu qaadayaa ma jiro dabeetana zinadii baa tiro badatay dabeetana xanuunada tan ka dhasha zinada iyo wixii la noocaba ayana la tiro batay aids iyo herbs iyo ganoria iyo beliya baaska la sheegaya tirada badan leh maalin walba mid cusube soo baxaya waxaa ka dhashay suuqgalkaasi tirada badan le bay leeyihiin in la waayo fertilitygiiba la awoodi waayo oo sababta keentay matalan yurub maanta eudu mishan bay saartay baadhaya dhallinyarada reer yuruba xooggani waxay wax la dhali kari la-day midalaysnimaa kusoo baxday dabeetana mishan dhanoo waxa lala dhali kari la-yaya waa kuwan iminka qaarle qaadka qayb yaroo ku jirto garaabada ku badan oo kaatiin la yidhaahda iyo waxbaa dhasha korrisay iyo waa maqasheen qolada waxaa akhrinaysa o dhami waxa weeyaan qoladii loo diray fertilityga inay qaad nafsi oo mooday hadda waxa yaallaa wuxuu yahay iyadoo kuwii isba yidhi dhala ay awoodi kari waayaan inay wax dhalaan waxaa ka dhashay bay leeyihiin cilaaqadii zawjiga ahayd inay fududaatay waayo dadka carruurtu waxay ka mid yihiin waxa isku haya guriga laakiin marka aanay carruuri jirin muranku markiiba wuu furaa intaasoo dhan waxaa ka daran waxaa la rabay resourceku inuu dadka ku filaado si maxay dhasha loo yareeyo waxaa dhasha loo yareynaya inu resourceku dadka ku filaado yurub waxaa kusoo baxay cagsigii resourcekii oo batay iyo dadkii oo la waayey waxay idhahdaan laba qof oo kasta oo yuruba oo isqaba zero growth rate inuu dadku joogo waxba inaanay dadka u kordhina halkiisiin lagu hayo dowladdii afartan milyan ahayd ay afartankaa un ahaato macnaheedu waxa weeyaan laba kastoo isqabaa inay dhalaan maxay labadii bedeli lahaa sacankaa maaha kuwa aan guursanay waxbaba dhalaynin iga tuur waa labadii isqabay inay labadii bedeli lahaa dhalaan hall europe countries ma jiro dal labada isqabaa laba labadii bedeli lahaa ay sameeya ay dhaleen waa one point two percent qaarkood one point halkii two laga rabay qaar waa one point two one point five one point seven somewhat like that that means labada boqole qof ama boqolka guri ee la rabay inay laba boqoloo qof dhalaan boqol iyo labaatan qof bay dhalayaan boqol iyo toddobaatan kuwa ugu badani boqol iyo konton boqol iyo intaa taas way ka hooseysaabay hadda leeyihin oo waxay leeyihiin haddii labadii qof ay dhali kari waayeen labadii bedelayay waa matter of time bay leeyihiin in dadkani sidii u joogo uu madho ilaan sanad kasta wuu sii yaraanaya haddaan tacbiir kala isticmaalo waxa weeyaan waddankaasi koofinada uu sameeyo looxan dadka lagu ridae la sameeyo iyo xoolka carruurtaee la sameeyo vagankan yaree carruurtaee la sameeyo waxa badan bay leeyihiin koofinka ka wax lagu xabaalaabaa wuxuu ka badan yahay maxay ka dhasha lagu guro waayo dadka dhimanaya waxay ka badan yihiin bay leeyihiin maxay dadka dhalanaya taa macnaheedu waxa weeyaan way dabar go-ayaan waa sababta yeedha qaylada ka yeedhisay bukhanan ninkii madaxweynenimada isu sharaxaya maraykanka laba goor ba isu soo sharaxay saddex madaxweynena la taliyu ahaa wuxuu qoray buug ay yidhaahdaan maxay the death of the white man the death of the white man waa buug uu ninkaasi qoray buuggu dhammaantii wuxuu ka warramayaa ninka cadi dunida inuu ka mid yahay sbiesiska ama xayawaanada dabarka go-ayee u baahan in la ilaaliyo ayuu kaga warramayaa dabeetana wuxuu tilmaamayaa wakhti dhoweyd tiradoodu intay ahayd toddoba boqol iyo konton milyan bay ahayd bay leeyihin dabeetana wuxuu tilmaamaya inuu hoosu dhacay waa nin cad oo dhan buu isku daray ka joogaa brazil iyo north america oo dhan iyo yurub iyo rushya qeybo ka tirsan nin cad oo dhan intuu isku daraybu wuxuu tilmaamaya sanad walba tiradiisu inay yaraato waxaa ogtihiin wadano waaweyn masalan germany iyo france dagaalkii labaad ee dunida tiraday ka baxeen bay iminka ka hooseeyaan taa macnaheed waa maxay way sii yaraadeen weeyaan si kale haddaanu tilmaamo nineteen centurygii twenty centurygu markuu bilaabmayey masarna shan milyan bay ahayd baa la yidhaahdaa ingiriiskuna shan iyo konton milyan meelahaasu ahaa weli ingiriisku shan iyo kontonkiibuu joogaa iyo lixdan milyan buu joogaa masarna toddobaatan milyan bay maraysaa boqol waa hal qarni ayay inta soo maraysaa si kale haddaanu tilmaamo bukanan markuu tirada wadaa iyo wuxuu leeyahay yurub bariyo galbeedka maraan isku dara buu yidhi waa toddoba iyo afartan dal toddoba iyo afartankaa dal hal wadan oo qura ayaa two point one birth ratekiisi uu gaadha boqolka qoysa isqabaa labada boqoloo qof ay dhalaan maxay boqol iyo toban waa wadankaa un baan odhan karaa buu yihi waddanka sii jiraya waddankaana ma taqaanin albaniyuu noqday isna waddan muslimuu ka noqday yacni yurub oo dhan markuu eegay only one country buu ka helay oo jiri kara nolole ka sii socon karto halkaa wadanna wuxuu noqday bay leeyihiin albaniyuu noqday idan natiijadii ka dhalatay falsafadda tani wuxuu noqday cagsiga sida awgeed bay waxay iminka yidhaahdaan yurub iyo ninka cad waxaa ku socda bay yidhahdeen shaykhuuqa jamaaciya bay yidhahdaan gabow mid iyaga ka mid abaa maqaal qoray oo wuxuu yidhi waxaa ii muuqda buu yidhi taariikhda yuruboo odayaal gebgaboobay oo guryo gebgaboobay ku jira oo caqli gaboobay hayabaa soo hadhaya buu yidhi yani wuxuu sawirayaa say yurub u ekaan doonto marka wuxuu leeyay waa dad gaboobay oo guryo gaboobay ku jira oo caqli gabooba ku jira waxay awoodi waayeen in la helo maanta waxaa laga qaylinaya waddano badan oo yurub ka mid ah taarikhdu markay gaadha bay dhaaheen laba boqol iyo labaatan ilaa laba boqol iyo shan iyo labaatan dadka shaqeeya waxaa ka badanaya bay leeyihin dadka benshaniiska marka benshaniiska ayaa lacagta siinaya waxay ahayd dee maan baa warka shaqaynaya suuqa ku jira inuu ka bato dadka beshanka la siinayo si loo kofargarayn karo laakiin hadduu benshaniisku bato oo dadkii shaqaynaya tagaska tagasbayariska ay yaraadaan yaa beshanka siinaya waa sababta keentay inay yurub dib albaabadeeda u furto oo loo qaato hijrada tan waxuuntiyadan iyo waxaan la sheegayo dib loogu qaato iyadoo iyana la og yahay in laba mashkiladood haystaan oo ah mushkilat alhijra iyo alamni alqawmi see laysu waafajinaya dadkan badan ee soo socda iyo waddanka amnigiisii nabadgelyadiisii dhaqaale iyo mid kastaba in la iswaafajiyaabaa muhima de haddii albaabku in laska furo ilaa xagga kale looga baxayaaye cagsiga waxay leeyihiin duwalka la leeyahy waa faqiir iyo waa soo korayaan waddano badan oo ka midi boqolkiiba toddobaatan dadka ku nooli soddon jirbuu saddex iyo soddon jirbuu ka yaryahay bay dhahay taa macnaheed waxa weya waa ummad shabaababa waa ummo soo koraysa oo wada shabaab ah waxaa ka dhashay dhalmada la joojiyey laba wadan oo waaweyn aan idiin soo qabto indiya iyo jina indiya iyo jina dhalmadaa la joojiyey gaar ahaan indiya xilligay indira gandi joogtay madhabkaa ah dadka dowladda culayska ku ah in la waxyeeleeyaabay qaadatay dabeetana boolis ayaa magaalada lagu sii daayey dadka foqorada ee derbiyada hurdee meelaha jiifa ayaa habeenkii wixii ragga waa la soo qabtaa dabeetana waxaa la gooyaa xididka manidu marto waa la dhufaanaa markaa si aanay dib ugu dhalin waa dhufaanid qasab ah booliiskunbaa habeenkii magaalada gelaya dadka isku hoose dhalaya meelahaas iyo jiifaa lasoo ururinaya wixii ninaba markaa la dhufaanaya falsafadda ka dambaysaana waxay tahay inaanay dadkani tarmin oo aanay soo badanin muddo markay waday baa rabshadii waddanku baday waa la joojiyey adigu kan kalea la faafiyey wasaaisha xadiidkii waxay keeneen markaa indiya saa taqaaniin ninka hablo badan dhalaa wuu faqriyaa waayo hablahaa laga bixiyaa yaradka yani inanta lagaa guursan maayo haddaana dee lac ku darin markaa inanta ninka dhalay baa yaradka bixiya si ninkii markaa uu gabadhiisu uurba yeelatay wuxuu geynayaa dhakhtarkaa la geynayaa haddii ay yidhaahdaan markaa wax laga qaadqaado la yidhaahdo waa gabadh waa in la soo ridaa nin waxaan ahayn inuu dhasho lama rabo hadduu lababa dhale ama saddex dhale waa inuu nin noqdaa jina hal baa dawladdu u ogoshay qofku inuu dhalo maadaama hal qof loo ogol yahay reeri waxay ka fekereen qofku inuu nin u noqdo sida westranka ma aha in ninka iyo gabadhaba westranku aanu kala jeclayn ninku inuu nin dhalo iyo inuu gabadh dhalo eshiya waynu naqaanaa ama dee barigeenoo dhan ninkaa waxoogaa mudnaanshiya dadku siinayaan halkuu gabadh ka dhali lahaa marka ninka janiski wuxuu leeyahy maxaan dee kolleyba qof baa lai ogolyahaye qofku nin waa inuu noqdaa jayna maanta raggii waxay laayeen cid la guursado waayo dumarkii baa yaraaday cagsigii bay u dhacday jayna hadda dumarkaa casiisa waxaa la la'yahay dumar la guursado waayo dadkii wuxuu qof waliba tijaabiyey maadaama uu midh dhalayay midhkiisa inuu noqdo maxay inuu nin noqdo waxaa ka soo baxay baynu leenahay baalanskii ilaahay dunida ugu talagalay baa lumay markuu basharku farafareeyey wax kastoo bini aadamku farfareeyaana waa nooca markuu basharku gacmaha geliyey ee uu ilmo la soo ridiyo mid la joojiyo mid la celiyo mid caynkana laga dhigay waxaa soo baxay in ragun la dhalo waddannada qaarkood oo la waayo dumarkii la dhali lahaa bale waxaa soo baxay wax laga yaqyaqsoodo waata jayno ka dhacday baadiyaha dadka iskaga nooli jayna dee dowladna uma hoggaansanaan mararka qaarkoodee saddex iyo waxba iska dhaldhalaan markaasaa gabadhi kii afraad baabay dhashay dabeetana waxaa loo dhiibay bay idhaahdeen ninkii waxaa la yidhi qaad ilmaha oo soo dil ilmihiisiibuu qaaday markii hore la yidhi gabadhu kii afraad bay sidaa dhakhtarka la geeyey waxaa la yidhi ha la dilo solution milix badani ku jirto waa kaas baa gabadha lagu muday si ilmuhu uu dhinto isagoo baktiya uu u dhasho dee wixii a la dilaya unbaa dhinte eh isagoo orday umu iska soo dhacay wixii lagu mudmuday oo dhan wuu ku dhiman waaye isagoo ximayu soo dhacay dabeetana ninkii baa la yidhi qaad soo dil wuu qaaday wuu la warwareegay ilmihiisi suu yidhaahda meel subermarketyada waaweyn moolalkaa waaweyn meel wax laga iibsanayo intuu dhegay buu iskaga dhaqaaqay iskaga tegey waa la qaaday nin dhakhtaraa helay ilmihii oo jaqaaqadahayo naftuba kusii daba yar tahay waa waxbuu ku mudmuday dabeetana dhakhtarkiibuu geeyey waa la gartay waxaa la yidhi ha loo geeyo ciddii ilmaha ka dhashay gabadhii baa la keenay oo joogtay ilmihii baa loo dhiibay qaata baa la yidhi waa lagu daray show haddana kuwii degmada haystay boolisiy waxbay usii direen shan uunbaa gurigiisii tegey gabadhiiyo ilmaheedii ku faraxsan baa meeshii timi ilmihii inta laga qaaday ayaa beer lagu riday biyo beriis uu ka baxayo biyo taallo meeshiibuu ku baktiyey dabeetana jaraa-idkii baa qoray jayn oo dhan baa isla kacday nimankii maxkamadda hala taagiyay waa ka yani xadkaasay gaadhay qof nool inta la qaado in dib loo xalaalnoloo loo xabaalnololiyo waxaan odhan karaa markaa fikradda tan natiijadeedii waa la hayaa oo bini aadam baa lagu tijaabiyo way soo baxday ma u baahan tahay markaa inaan anigu nusuus badan oo kala akhriyo oo aragtida islaamku uu ka qabo iyo waxa kana an sheego waxaan isleeyahay natiijadii hadda cid waliba way haysaa economically waa la disproof gareeyey fikraddii ninka kale maaltas iyo kooxdiisa aqoonta bini aadamka ilaahay uu baray futuuxaadkani waxay muujiyeen in productionka bini aadamku sii badan karo un hectar intii laga beeri jiray boqolaabkeedii imika ku dhadhowdahay yani beer dhan wixii laga beeri jiray in hectar qura laga soo saari karo mar kastabana ilaahay futuuxaad cilmiyo cusub buu bini aadamka u furo productionka sii fudaydiyo waxa kan maanta waxay leeyihiin qof kastoo dunida ku noolay productionka uu samayn karaya lix qof baa ku noolaan kara bay yidhahdaan qof kastoo joogaa lix wuu soo saari karaa bay leeyihin marka qofku bini aadamkii lix qof wuu quudin karaa bay leeyihin maxaa xal ah bal qoladii inooga horreysay ee dhibtu qabsatay waxay xal u arkeen aan iyagana eego intaanan qur-aan iyo xadiis toona ka warramin waxay idhahdeen kow waa thaqaafadii horta dadka way gashay inaad si fudud u sterinka u gedin kartaanama fududa laa feminist group baanad muran badan ka hor keeni karin walaa dhalinta suuqa gashay baanad wax badan sheegi karin walaa falsafadan mujtamacu u qaatay it will take time inuu taayirku xagga kale isu rogi karo idan waxaa la samaynayaa maxaa lagu tashjiicin karaa in dhalmada dib loo badiyo waayo waxaa cad bulshadu saynu maantaba sheegaynay resourceka dhabta ee mujtamacuu leeyahay waa dhulkiisa iyo dadkiisa iyo wakhtiga uu haysto waa intaa intaasoo la isfalgeliyey ayaa xadaarada la sheegaa ka dhalata haddaad dad weydo waxba ma tihi dunida maanta fara iyo tiraa laysku muquuniya faraha laysugu faanaya walidaalika waxay arkaan maanta oo ay leeyihiin xalku waxa weeyaan kow bay yidhaahdeen in guurka dib loo tashjiiciyo oo awal b meridii iyo suqaaga iska galkii in laga daayo oo la yidhaahdo hala guursado oo hala guursado maxaa la samaynayaa tashjiicintaasi iminka yurub oo kale faransiiska waxaa jira nimay yidhaahdeen waa aabbihii faransiiska loo bixiyo sidaa jaysad lagu siiyey waxaan filayaa shan iyo toban buu dhalay islaanna waxaa la siiyey inay hooyadii faransiiska tahay saddex iyo toban bay dhashay iyana labadaasaa waddanka faransiiska oo dhan la buunbuuniyo dadkii wax fiican waddanka u qabtay ayay ka mid yihiin oo midna saddex iyo toban buu dhalay midina shan iyo toban buu dhalay in la buunbuuniyo markaa cidda wax dhasha lasoo dhoweeyo dhasha maado lagu kordhiyo waddannada yurub qaar ka mid a hooyadu markay ilmaha dhashay ay shaqo haysato sanad fasaxa bay leeday mushaharkeediina boqolkiiba siddeetan bay qaadanaysaa yacni mushaharkeedii caadiga ahay ay qaadan jirtay twenty bercent qura ka go-aya eighty bercent bay qaadanaysaa gurigeedaanay fadhiyaysaa macnaheedu waxa weeyaan haweeno wax dhala lacagna wayna siinaynaa waxaa intaa u dheer marka ay ilmaha dhashaba waddannada qaarkood shan kun oo dollaroo kaashaa la siinaya oo ah ilmaha kani sariirihiisi iyo xafaayadihiisi iyo intuu korayo wixii u baahnaay oo dhan oo kaash one time aan ahayn kolba dowladda usoo doono ee maalinta ay dhashabaa la siinaya waxaa la tijaabiyaa bil walba waxaa loo qoraa child benefitkii caadiga ahaa waa la siiyaa ilmuhu markuu dhasho u lahaa waxaa kaloo loo qoraa tilla kaloo dheeraada seerbalas kale oo aha bil walba ay yidhaahdeen waa xafaayadihii ilmaha cusub bay yidhahdaan dhowr boqoloo dollaroo kale u qaadanaya oo ah ilmaha cusub xafaayadiisa idan mushaharkeediina way qaadanaysaa ilmahani wuxuu kharash la soo kordhay oo dhanna waxaa bixinaysa dowladda danta laga leeyahna waa maxay bulshadu inay wax dhasho wax dhala baa la leeyahy waxyaabaa laydin keenay bay ka mid tahay inaa warshaddaa wax dhalaysa ahaataan waxaa kaloo ka mid ah oo aragtida ay soo jeediyeena oo aan weli la aqbalin laakiin rag badan oo aqoon-yahanadooda ay ku dhawaaqayaan waxay u bixiyeen family wage ha la dhiirigeliya bay leeyihin gabadhu inay guriga joogto oo carruurta tarbiyayso koriso laakiin ninka waa in la siiyaa mushahar reer ku filan bay dhahay waagii hore bay leeyihiin mushaharku ninkuu qaataabaa reer biilin jiray markaa looma baahnayn gabadhuna inay dabadda usoo baxdo laakiin hadda cost of livingkii baa kacay dabeetana waxaan suurtagal ahayn bay leeyihiin inay gabadhu iyo carruurtu wixii ay u baahnaayeen inuu ninku keligii soo shaqeeyo that's why gabadhuna ay u soo baxday in labaduba ay shaqeeyaan si ay dhashooda u biilin karaan si taa looga baxa bay leeyihiin ninka ha la siiyo family wage mushahar reer ku filan ninka ha la siiyo dumarkuna carruur ha dhalaan oo guriga ha joogaan waa aragtiyo ay ku dhawaaqayaan bukanaankaasi waa aragtiyu qorayo ee la faafinayo lagu dhawaaqayo waxaa ka mid ah aragtiyo ay ku dhawaaqayaane maanta ay faafinayaan dumarka ha lagu qanciyo in wax la dhalo oo guriga la joogaa inay fiicantahy walidaalik baa maanta waxaa ka jira westka ururo dumara u ololeynaya in haweenka guriga lagu celiyo ururo dumara oo waa anti feminist group waxay u ololeynayaan haweenka in guriga lagu celiyo iyagoo soo bandhigaya aragtiyo ah in haweenaydu inay gurigeeda joogta caafimaadkeeda dhasheeda iyo nolosheedaba inuu uga fiican yahay inay mentali degayso iyagoo biologically proof garaynaya hormoonnada haweenku inaanay baalans noqonayn inay wax dhasho mooyaane dabeecadii ilaahay waxay yidhaahdaan xubin kastoo bini aadamka ilaahay uu siiyey haddii la shaqo gelin waayo waxay ku leedahay counter effect bay jidhka intiisa kale ku leedahay haddaad gacanta ha joojiso oo tidhahdo shaqadaa laga joojiyo oo lagu xidho jidhka inta kale effect ku leedahay bay leedahay idan xubin kasta waxa ilaahay kuu siiyey inay shaqayso waxaanay u diyaarsantay oo jidhku qaabku dhismihiisu human anatomigu biologically siduu u dhisan yihin waxay u dhisantay xubintani inay shaqayso xubin kasta oo la shaqo tiraa caafimaadka qofka waxbay yeelaysaa bay leeyihin idan ilmagaleenka hooyadoo la shaqo tiraa bay leeyihin wuxuu ku yahay xataa caafimaadkeeda psychologically waxay leeyihiin xanaanada hooyanimo jacaylka hooyanimo inay hooyo noqoto o wax dhashaa psychological effect buu kuleeyahay bay leeyihin hadday weydo hadday hooyo noqon kari weydo walidaalik baa waxaa la abuuray inay samaysmaan ururo qancinaya haweenka inay wax dhasho ku qancinaya haweenayda gurigu inuu yahay gurigeedii boqortooyada lora lora quill miyaa la yidhaha gabadha maraykanka ee buugga yar qortay istaslimi lizawjik buug ay ku tarjumaan ninkaaga isu dhiib ayaa la yidhahdaa buuggeeda yar waxay yidhahdaan dabacdii koowaad boqol kun baa la qaatay waxaad dareemaysaa say dadku u interested loogu yahay fikradda tane loo aqbalayo loo soo dhawaynayo urur yar bay samaysteeno waxay noqdeen inay lectureska ay bixiyaan maraykan gudihiisu inuu noqdo in lasii register garaysto wakti inaad sugto inaad ka qayb geli karto fikradda tan waxaa afkaartay keeneen iyagu iyo aragtiyahay arkayaan waxaa ka mid ah in la caddeeyo bay leeyihin khatarta ay leedahay wasaa-isha tan la isticmaalayo ee dhal-joojintu wasaa-ishan la isticmaalayo ee dhal-joojintu dhammaanteed inay khatar leedahay ha noqoto duruqilmaxaaliil waxaana yidhaahdaan oo qadiim oo waagii horena la isticmaali jiray ah haweentu intaan loo galmoonin marka hore in waxyaaba lagu shubo haweenayda ama marka dambe ee jimaaca dabadiisa in lagu shubo liin khal waxyaabaha berigii hore la isticmaali jiray ilaa haddana turuq bidaa iyo dunida laga isticmaalo weeyaan ama ha noqdo labuusaadkan la isticmaalo oo isna taxaamiila yacni baalada tan wax lagu maxaa la yidhahdaa almaraahin ointments la isticmaalaa jiro nooca ka mid ah dhammaantood waxay leeyihiin organka haweenayda caafimaad ahaan uu gogooyaan wax badan bay u yeelaan waxaa ka mid ah duruqa la isticmaalay hadda sheegayaan in la xidho haweenayda ilmagaleenkeeda oo isaguna keena bay leeyihin waxyaabo tiro badan leh waxaa ka mid ah lowlabkan ay haweenku isticmaaldo spiralskan lagu xidho waxaa ka mid ah ninka condamkan iyo waxan oo dhan waxaasoo dhan marka la isku wada dara bay leeyihin dhammaantood mid aan qofka bini aadamkaa ku lahayn effect xumi ma jira bay leeyihin waxaa ka mid ah xubuubtan mancil xamliga ah biiliska lagu joojiyo dhasha oo inta badan ah mushtaqaad laga keeno hormoonadan ostrogin iyo brogestiinka laga soo saaro ah oo maalin kasta dunida bay idhaaheen toddobaatan milyan oo xabaa la liqaa kuwa daily on daily base ayaa lagu liqaa bay leeyihin toddobaatan milyan oo xabo laakiin kuwa markaan laisku wada dara bay leeyihin matalan waxa ay qorayaan jaraa'idkoodana caafimaadka ka warrama kiniinada lagu joojiyo dhasha waxay keenaan bay idhaahdeen kow ziyaada fi lamraad aljinsiya tanaasuliya xanuunada sagaska ee ku dhaca organada xubinta taranka waxay kordhisaa bay leeyihin ziyaada fi lamraad albawliya xanuunada kaadimareenka ku dhaca waxay kordhisaa bay leeyihin irtifaaci dam xanuunada balad barasharka hay balad barasharka waxay kordhisaa bay leeyihin ziyaadat alisaaba biamraad alkabad virusaska ama xanuunadan ku dhaca beerka iyo miraarada xameetida waxay kordhisaa bay leeyihiin xanuunadan ka'aabada iyo qalaqa xanuunada nafsigaa psychotica ee qofka bini aadamkaa ku dhaca depressionka iyo wixii la nooca waxay kordhisaa bay leeyihin ziyaadat alwasan miisaanka gabadha way kordhisaa bay leeyihin bal eh biyo badan oo jidhku iska saari lahaabay ku kaydisaa bay leeyihin waxay samaysaa bay leeyihin timaha inay daadiso waxay kaloo samaysaa bay leeyihin inay khalkhal geliso haweenayda dhiiggeeda waxa ay kordhiyaan bay leeyihin dhicitaanka kansarka cunaha ama raximka afkiisa ku dhaca waxa kaloo kordhiyaan bay leeyihin kansarka ku dhaca waxaasoo dhan aan sheegaya waa waxay ku qoraan jaraa'idkooda tibiga waxay kordhisaa kansarka ku dhaca naasaha waxay isticmaalkooda tirada badan wuxuu dhaxalsiiyaa gabadhu inay matagu ku bato wareerku inuu ku bato madax xanuunku inuu ku bato waxay kordhiyaan bay leeyihiin xanuuno caloosha ku dhaca iyo digestive systemka qaybo ka mid ah waxay akhiiran gebagabaysaa bay leeyihiin baahida ninku uu gabadha u qababa ama baahida gabadhu ninka u qabto ayay yaraysaa waxaasoo dhan marka la isku wada daro dhammaantood waxay leeyihiin dariiqo la isticmaalo ka mida duruqda maanta la hayo oan caafimaadka waxyeelin ma jirta bay leeyihin ugu dambaynna waa tan la isticmaalaba in ama gabadha istisaal raximka yarba laga saaro ama ninka in la dhufaano waa dariiqo ilaa hadda jirto oo la isticmaalo iminkana waxay soo kordhiyeen biilal raggu liqo kiniin uu ninku liqayo oo isaga ka joojinaya waxaasoo dhan marka la isku wada darana waxa ay dhaxleen waa dad xumo caafimaad xumo iyo dhashiiyo yaraatay markaan dib ugu wada noqonno shareecada islaamiga ah waxay inoo tilmaamaysaa iyadu kow bini aadamku inuu nimco yahay dhashuna inay nicmo tahay saasi daraaddeed baa islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa ziwaajka degdegta ah iyo dhasha badnideedaba markaa nebigu tilmaamaya tasawaju alwaduud alwaluud calayhi salaatu wasalaam fa innii mukaahirun bikum alumam wa fii bacdi ariwaayat fa innii mukaahirun bikum alambiyaa xadiiska abu daawuud iyo nisaa'iyi warinayaane saxiix ah guursada buu nebigu yidhi dumarka kuwa dhalaya ragooda jecel waayo aakhiro ayaan idinku faanayaa buu nebigu leeyahy oo ummadaha ama nebiyadaan idinku faanaya waxaa islaamku uu ammaanayaa haweenta dhasha badan leh khayru nisaa'ikum alwaluud alwaluud alwaduud ta dhasha badan leh dumarkiina khayrka badan lay ka mid tahay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiix aljaamici saqiirka ku qoran waxa uu islaamku dhiiri gelinayaa in dhallinyaradu hore ay u guursadaan marka ay gaa yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'a falyatazawaj waxaa islaamku dhiiri gelinayaa in meherkiiyo waxa kaloo dhan la yareeyo si guurku uu tiro bato bal e wuxuu dhiiri gelinayaa aktar min waaxida inay suurtagal tahay fi shariica alislaamiya in la guursado waxa uu islaamku ka soo horjeedaa caqiidadan faasidka ee odhanaysa ilaahay subxaana wa tacaala basharka uu abuuray wax ku filan uma abuurin waa caqiido faasida ilahay wuxuu leeyahay wamaa kunaa cani alkhalqi haafiliin waan markaan wax abuurayay baa ilaahay leeyay ma mooganayn waxaanaan abuurayo innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar waar wax walba jaangoyn iyo dhisayn ayaan ku abuuray baa ilaahay leeyay qul a innakum latakfuruuna bialadii khalaqa alarda fii yowmayn watajcaluuna lahu andaada dalika rabu alcaalamiin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواطها في أربعة أيام سواء لس- سواء للسائلين إلهي وحلي ورما وحكا قالوا بيسان الله دولك كان أبوري ee ku qadaree ku jaangooyey wixii lagu cunayeyna ilaahay baa le waanan abuuray anaana ku jaangooyey waqadara fiiha aqwaataha quudkeediina anaa ku jaangooyey baa la leeyay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa wamaa min daabbatin cala alard ma jirto noole dhulka korkiisa saaran ilaa iyo ilaahay baa subxaana wa tacaala risqigeeda haya noolo kasta oo dhulka korkiisa saaran waxa uu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala inuu isagu arsaaqayo oo arsaaqda dhammaanteed wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risqaha ina allaha huwa arazaaqu du lquwati almatiin walaa taqtuluu awlaadakum khashyata khashyata imlaaqin naxnu narzuqukum naxnu narzuquhum wa iyaakum ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ma jiro wax dunida korkiisa yaalla oo noolaa ilaa iyo arsaaqdiisaan keenay bale nebigu waa ka tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam uurka intuu ilmuhu ku jiro in la qoro arsaaqdiisa iyo dhashii ee maxaa la yidhahdaa een jannadiisa iyo naarkiisa iyo caafi waxaasoo dhan in la qoro ilaahay wuxuu tilmaamayaa walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard walakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuun ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadka dhulka ku kor nooli hadday ilaahay rumayn lahaayeen lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard cirka iyo dhulka ayaanu wax barako uga furi lahay waa barakaynaynaa baa la leeyahy subxana wa tacala waa ku fillaysiinaynaa ilahay wuxuu tilmaamayaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum janaatin waanhaara wma kana linafsi an tamuut إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كل هذه النصوص أنا أخرين قرآن كمدي وحي تلماما يعني دولك كان إلهي كتشانقو يي أرزاق ديس مركز تودد كان وبطبع إلهي طرق عصب وفرا ويقولنا ولا عضان وحد دولك كوركي سيلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قالت هري إلهي وحولي وحد ويديسا وريا إذن أرساقيا عركا يدرك إذن كارزاقيا يا مقل كين يا رقين حكومة يا وحن نول وحد انتي كسو سارة وحد انتينا وحن نول كناليا يا دنيا تنماملة waxay ku odhanayaan baa ilaahay yidhi allah kuwani way ka liitaan kuwiina kuwii lahaa allah baa abuuro oo maamulo oo khalqay oo arsaaqa kuwani waa kasii liitaan fadalikum allahu rabukum alxaqu famaada bacda alxaqi ila dalaal idan mas'alada ku saabsan in dhasha la joojiyo culamada muslimiinta fataawidooda haddaan mid qura iskaga koobsado majmac alfiqi alislaami waa majmac ka mida majaamicda fiqiga islaamiga saddexda majmacee ugu waaweyn dunida saddexda urur ee fatwoodee ugu waaweyn muslimiinta waxay soo saareen fatwo ka kooban dhowr qodob oo ay leeyihiin ma bannaana qaanuun caama oo dadka dhasha lagaga joojinaya in lasoo saaro waxay kaloo tilmaamayaan ma bannaana si kama dambays ah nin iyo gabadh toona in loo dhufaana oo qofka la yidhaahdo wax dambe ma dhali kara waxay kaloo tilmaamayaan waxaa bannaan bay leeyihiin wixii ama caafimaad daraaddeed u yimi ama mu'aqat ee daruuraad ama xaajiyaad loo baahday daraaddeed loo sameeyey matala haweenta xanuunsanaysa ma dhali karto amase waaba ardayadoo waxay rabtaa inay sanadka jaamacadda dhammaysato oo waxay rabtaa inay sanadkaasi dib u dhigato amase yacni wixii daruuraad ee noocaasiya culammadu waxay leeyihiin waa tandiimi nasliga waa la samayn karaa bisharti laakiin waa inaanu kashful cawraad ku jirin bay leeyihin waayo waa shay mubaaxa waxaanaad raadinaysaa marka kuwa kan in haweenayda cawradeeda la faydo oo caynkan la sameeyo ma aha wixii hayra dalik ee lagu farsamayn kara bay leeyihiin in lagu farsameeyo weeyaan laakiin in cawrada haweenka la faydo oo saatan la yeelo ma bannaana bay tilmaamayaan markaan soo duuduubo dadku isagaa ah dhaqaale isagaa ah ka wax soo saaray isagaa ah nolosha waxaa horu marinaya aragtidan ku saabsisan markaa waa la inooga horreeyo waa la tijaabiyey tijaabadiina waa lagu soo hungoobay kuwii tijaabiyaana sheegaya inay kusoo hungoobeen ma taallo markaa maanta innagu waxaynu ugu dayanno ama u dabagalno waa mar labaad waxaa la tijaabinaya ilaa hadda wasaaisha la hayaa inay caafimaadka u khatar yihiin marka qofku waxaanuu caafimaadkiisa siisanayo inuu in badan ka fekero tabiib muslima oo naseexo fiican u samaynaya inaynu kala tashado in sha allahu tacaala intaasaan iskaga soo koobaya waayo waktiga ayaa waktigii laga qabtay gaadhay wallahu aclam billahi tawfiiq
idinkuna insha allah dhegaysigii wacnaa ay dhegaysateen ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga dhigo qaar weeleeya oo ku waana qaata guud ahaan